الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا والحمد لله على كل حال وعن كجري صلاة أوقات يدي وحالك نميوكري وقتيالك أي صلاة سنة صوبت لهيني أي ممنوعة تهي قال الناظم رحمه الله تعالى وحول الصلاة ما لا سبب لها منعا بعد صلاة الصبح حتى تطلع وبعد فعل العصر حتى غربت وعندما تطلع حتى ارتفعت والاستواء إلى جمعة إلى الزوال والاسترال لغروب ذي كمال وعن شيخ رحمه الله تعالى صلاة ما صلاة لا سبب لها سبب يعني يسغنان امنع امنع عن ديد بعد صلاة الصبح صلاة الصبح دبدي حتى تطلع انت عيادك صباحيسو وبعد فعل العصر عصر سبعين دي سدبدي حتى غربت إلا عيادو أي كدعيسو وعندما تطلع مركع يصبح يكتيسا ممنوعة ارتفعت إلى أي ككر نقطو والاستواء وعند الاستواء sabada marka ay bartankeeda ku ekaato cadceeduna manci laa jumcatin laa cinda istiwaayi jumucatin maalinta jumcada istiwaheeda maya waliswiraari wa cinda aliswiraari markay cadceeddu markaa bowrowday sii dhacaysana diid liquruubin aladii ilaa quruubin intay dhicid ka gaadhayso dii kamaalin buuxsan u saaxiiba ama alatii salaada lisababin muqadamin sabab la horraysiyey oo ka horreeya leh ka nadri waaba nadarkii walfaayiti iyo salaaddii tagtae lam tuxaramiya iyada lama xarimayo wa ragcata tawaafi labada ragcadood tawaafka ka mida wa taxiyati iyo taxiyatulmasjidka washukri sujuudu shukriga waalkusuufi madoobaadkii salaaddii madoobaadka waljanaasati iyo salaaduljanaasihii wa xarami alkacbati iyo salaaddii dhacday xaramka kacbada lal ixraami salaaddii markaa iyadu ixraamka ama sunatu ixraamkii ayada maya sheekhu halkan waxau inooga hadlayaa dhowr masalo waa midda koowaadee wuxuu leeyahay salaada aan sabab ka horeeya iyo mid la soo xidhiidhay toona aan lahayn waa xaaraan mana xidhanto markaa waa salaada aan asaalatan ba aan lahayn wax sababa ee qofku sunno uu hor ilaahay uun iskala kacay uu iska tukanayo weeye ama waa salaada sabab leh ee sababteedu ay ka dambayso saynu arki doonno waa shan meelood shantaa meelood laba meelood oo ka midii ficil iyo samaynta salaadda ayay ku xidhan yihiin saddex meelood oo ka midiina wakhti ayay ku xidhan yihiin labada meelood ee haddaba ficilka iyo samaynta ku xidhani wuxuuna yidhi bacda salaati subxi xataa tadluca waa salaada subax marka uu qofku tukado dabadeed ilaa inta ay cadceeddu ka soo baxayso midna waa salaada casar marka uu tukado dabadeed walow yacnii jamcu taqdiimba ha sameeyo oo casarkii markaa ha qaado oo ha u geeyeba markaa duhurkiiba ha u geeye ilaa inta ay ka dhacayso ayaduna salaaddu waa mamnuuc maxaa yeelay xadiidka bukhaari iyo muslim ay warinayaan ayaa markaa nahiyey oo diiday waana xadiidka abi saciid alkhudriyi laga warinayo waxa uu leeyahy rasuulka ilaahay baa yidhi sala allahu calayhi wasalam laa salaata bacda alcasri xataa taqruba ashamsu walaa salaata bacda salaati alfajri xataa tadluca ashamsu waxaa nebigu sala allahu calayhi wasalam iyo salaadi ma jirto macaha salaad sunnaha hor ilaahay uun qofku isaga tukanayo salaadda casar dabadi inta ay cadceedu ka dhacayso salaadda subaxa dabadina salaad sunnaha hor allaahay ma jirto ilaa inta ay cadceeddu ay ka soo baxayso markaa haddaba labadan wakhti labadan ficilka salaadda ayay ku xidhan tahay macnaha markaad salaaddii casar aad tukato dabadeed ayuunbay sunnuhu markaa kaa mamnuuc noqonaysaa qofkii salaadda casar tukaday dabadii unbay ka mamnuuc noqonaysaa masalan hadduu jamaci ku dhaafo oo aad xilli dambeba aad tukanayso yacni waxa weeye salaad sunnaa waad ka horraysiin kartaa laakiin marka aad casar tukato amaba aad subax tukato markaas ayuunbay mamnuuc kaa noqonaysaa sida xadiidkuba marka bacda salaati alcasri bacda salaati alfajri uu leeyahay marka labadaa waxa leeay ficil bay ku tacalluqdaayoo waa marka aad salaaddii casar tukatay iyo salaaddii subaxaad tukato iyo ciddii markaa tukatayn weeye ciddii aan markaa tukanini walow markaa xilli dambaba casarkii aad tukanayse ayagu markaa sunne way ka horraysiin karaan marka bacda salaati subxa tadluca wa bacda ficli alcasri xataa qarabat halkaasi markaa waxa weeye waa labadaas xilli ee ma labadaa sala labada xilli ee labada waqti ee ama labada xararood ee markaa ficilka ku tacalluqa saddexda kalena waxa weeye markay cadceeddu soo baxayso ilaa ay markaa xagga ila aragtiga waran qadarkii oo kale ay ka kor noqonayso innagu saynu aragno iyo marka cadceeddu marka ay siwaha ee samada bartankeeda ay markaa ku ekaato ilaa cadceeddu marka ay ka suulayso ay xaggan markaa u ciirayso ay markaa u iilanayso taana iyadana markaas waa markaa xaaraan salaadaasi oo markaa mana waana xaaraan mana xidhmayso kada saddexaad waxa weeye marka ay cadceeddu sii boorowdo ee ay markaa isbeddesho ilaa inta ay markaa ka dhacayso ee dhicitaankeedu markaa uu ka dhammaystirmayo taana markaa nahyi ayaa xilliyadaana ku soo arooray salaad markaa in la tukado saddexdaa waktila xadiidka imaamu muslim ayaa markaa isaguna tilmaamayey inaanay bannaanayn haddaba wuxuu ka soo reebayaa sheekhu istiwaha maalinta jumcada ayada salaadu qofna ka xaaraan noqon mayso walow jumcadii iyaanu teginbe waxaanay markaa u deliishanayaan xadiid abu daawuud iyo kayrkii ay warinayaan anna nabiya sal sl kariha salaata cinda nisfi nahaari marka ay markaa maalintu kala badhanay salaad waa karhay ilaa yowma aljumuca maalinta jumcada mooyaane xadiid kale waxa uu tilmaamayey oo bayhaqii ay warinayaan wuxuu diiday jahannama ayaa xilligaa la huriyaa sidaa daraaddeed baa nebigu salaada u diiday waxaa markaas hortay anna jahannama laa tusajiru yowma aljumuca maalinta jumcadana markaa jahannama lama huriyo xadiidkan mursal ma haada laakiin haddana waxaa kaloo xoojinaya dee nebigu sala allahu alay slam maalintaa jumcada wuxuu inoo sunneeyey in markaa loo kallaho oo wuxuu xadiidkii aws ibnu aws athaqafi laga warinayey uu ahaa ee saxiix abu daawuud iyo ay warinayeen tirmidi iyo ay warinayeen nasaa-iyo ibnu maaja asxaabu sunan nebigu sala allah alay slam wuxuuhi man gasala yowma aljumucati wakhtasal qofka markaa maydho islaantiisiina markaa inay maydhato sabab ugu noqda ee ka lahaa ee markaa socda ean waxba fuulin ee imaamka u dhowaada ee dabeetana dhegaysta ee aan wax laqwiyana la imanin waxa u sugnaaday tallaabo kasuu qaado sanad ajrigii soomkeedii qiyaamkeeda ayaa u sugnaaday markaa in loo kallaho nebigu sala alla alay sl waa inoo sunneeyey waxaa kaluu markaa sunneeyey in markaa qofku uu sii tukado ilaa inta markaa imaamku uu ka soo baxayo iyadoon wax laga soo reebay aanay jirin shanta wakti ee markaa inoo sheegaya iyo inta laga soo reebay waa taa waxaanidhi waa salaadda aan lahayn sabab ka horreeyey iyo mid la soo xidhiidhay midnaba aan lahayn ayaa markaa xaaraan noqonaysaa ama salaadda markaa sabab ka horreeyey leh ama sabab la soo xidhiidhay leh iyadu xaaraan noqon mayso ta sabab ka horreeyey ka mida lihi waa maxay ka nadri waaba markaa dee nadaru hore ugu nadari markaa inuu tukado laba ragcadood ama intaa ka badan xilligaa waa tukan karaa waxaa ka mida markaa faa'itadii iyo salaaddii tagtay walow sunnaba ha ahaatee iyana xilliyada wuu tukan karaa waayo markaa dee sabab ka horreeyey bay leedahay waxaa ka mida labada ragcadoodee dawaafka ayaa ka mida qofku markuu kacbada dawaafo iyadana markaa uu tukado inkastoo markaa inoo iman doonto wa xaramilkacba oo markaa kacbada xaramkeeda ama xuduudda xaramka inaanay markaa salaaddu xillinima aanay karaahiye ahayn waxay leeyihiin haddaabay dhacdo intuu markaa dawaafo dabeetana khaarij alxaram intuu u baxo xuduuddan xaramka intuu ka baxo hadduu tukanayo weeye ayaan xilliga karaahada aan loo oggolayn laakiin mar hadduu xaramka kacbada uu joogo iyada xillinaba salaadu karaahay maaha waxaa ka mida markaa iyadana taxiyatulmasjidkii ayaa iyaduna ka midoo dee sababkaa la soo xidhiidhay ayay iyaduna leedahay waxaa ka mida sujuud markaa qur-aan buu akhriyayo sujuuddii akhrinta iyo sujuuddii markaa mahadnaqa salaaddii markaa madoobaadka ama dayaxmadoobaadka ama cadceedmadoobaad yacniiba ha ahaatee masalan dee cadceeddii oo kale oo soo baxaysa ayaa markaas madoobaatay ama iyadoo markaas sii dhacaysa ayay markaa madoobaatay xilligaasoo kale salaadda la tukanayaa iyaduna karaahiyemo sabab muqaarin ahoo la soo xidhiidhay ayay iyaduna leedahay iyo salaadda markaa janaasada iyo iyaduna markaa mamnuuc maaha taxiyada markaa waxaa u daliila xadiidka bukhaariiyo muslim ay warinayaan nebigu sala allahu calayh wasallam wuxu idaa dakhala axaduku lmasjid marka midkiin masaajidka soo gala falaa yejid xataa yusallia ragcatayni ilaa uu laba ragcadood ka tukado ayuu fadhiisanin salaadda tagtay nebigu sala allah alay slm waa kii lahaa falyusalliha idaa dakaraha man nasiya salaatan qofka salaadi laawa ama ka seexda ha tukada markuu xasuuso wax kafaaro ay leedahay oo aan ta ahayni ma jiro waxa kaloo aynoo iman doontaa inuu laba ragcadood oo duhurku u lahaa inuu casar dabadi markaa tukaday ayaa iyadana sugan oo waa labadii ragcadood duhure ka dambeeyey janaasadana markaas ayadana culimmadu mundir oo kale ijmaac ayuu markaa iyadana ku soo naqlinaya sujuuddan markaa tilaawada iyo tan shugrigo markaa iyana ay uga qiyaaseenna xadiid markaa ay warinayaan asxaabu sunanka qaarkood towbadii kacab waxa uu sujuuday sajda shukri intii ay markaa salaaddii subaxuu tukadeen cadeedu soo bixin ayuu markaa tukaday ayuu leeyahy waxa kale oo markaas iyadana laga soo reebayaa xaaraamnimada salaadda wakhtiyadan xaram ilkacba xaramka kacbada markaa waxaa looga jeedaa xaramka maka ayaa looga jeedaa xaramka garay kacbada ku taalloo maka ah xaramka madiine ayuu meesha kaga saaraya salaadu ayada xaaladnaba iyo wakhtinaba xaaraan noqon mayso waxaanay u deliishanayaan xadiida abu daawuud iyo tirmidi iyo ay warinayaan nasaa'i ibnu maaja asxaabu sunan ayaa warinaya waxaanu nebigu sala allahu calay wasalam yaa banii cabdimunaaf reer bani cabdimunaafow laa tamnacuu axadan qofna ha u diidina taafa bi hada albeyti beydka dawaafay wasallaa tukaday aya saacatin shaa saacada allayaaliya saacaduu doglo oo min leylin u naharin habeen iyo markaa maalina xilli allayaaliya xilliguu doona tukanaya taas ayaa markaa tusinaysa bay leehay amaa xaramka markaa isaga madiina isaga salaadu markaa xaaraan bay noqonaysaayo laga soo reebi maayo waa xaramka makawn waxaa kaloo sheekhu markaa inoo sheegay salaadaha markaas iyagu aan halkaa bannaanayn ee sababkoodu markaa mutaakhirka yahay waa halkuu ila leeyahay lalixraami ixraamkii markaa iyada sunnatulixraam yacni waana masala insha allahu tacala kitaabuulxaj baynu ku gaari doonnaaye ma jiraan wax sunnatulixraam la yidhaha qofku markuu xidhanayo ixraamkaa dartii uu tukanayo culamada qaar waxay leeyihin ma jirto imaamu nawowi oo kale markaa in laguma ijmaacsiiyo sunnanimadeeda ayuu soo naqliyayo insha allahu tacaala taana halkaa ayaynu ku gaari doonaa markaa sunnaha markaa ixraamka iyo xidhashada iyo salaadan istikhaarada waxay yidhahdaan sababtooda ayaga muta'akhir ahoo ka dambaysa mar hadday sababtii keenaysa ay ka dambayso ayaga markaa waa karaaha bay laynu xilligaa lama tukan karo markaa sheekhu wuxu uhi raximah ullahu tacaala salaata maa laa sababun lahamnaca ay imnacanna ayay ka dhigan tahay manci oo manci oo diid salaata maa maadaa culimmada qaar waxay shuraaxda qaarkood ku tilmaamayaan inay zaa'ido tahay qaarkoodna waxay ku sharaxayaan mawsuulo inay tahay oo bimacnaa imnacan diid salaata naafila ayay ka dhigan tahay salaadda sunnaha maa allatii taasoo laa sababun lahaa sababi aanu u sugnaanin yacni mid ka horreeya mid la soo xidhiiday toona aanu jirin manci oo bimacnaa waxa sheegtaa inay tahay mamnuuc bacda salaati subxi salaadda subax dabadii xataa tadluca intay cadceeddu markaa ka soo baxayso waa la yska fahmayaayo sidaa daraaddeed ayuu markaa isagoon soo sheegin haddana oo damiir ahaan ugu celinaya wa bacda ficli lcasri casarka samayntiisa dabadii xataa qarabat ilaa inta ay ka dhacayso wa cindamaa tadlucu marka ay soo bixi agteeda xataa irtafacad ilaa ay markaa ka kor noqoto waran qadarkii walistiwaa wa cindalistiwaa markay samada bartankiisa cadeedu ay ku ekaato ayadana waa karaaho karaahaduna waa karaahatu taxriim ama yacnii manci yacnii si markaa xaaraan ah walistiwaa wa cinda alistiwaa'i markay samada ku ekaato cadeedu laa jumucatin laa cinda istiwaa'i yowmi aljumuca maalinta jumcada isugu heeda mayo ayada xaaraan noqon mayso ila zawaali waxaanad mancidaayo xaaraan noqonaysaa inta cadceeddu ay ka ilanayso walisfiraari wa cinda lisfiraari marka ay cadceeddu ay bowrowday sii dhacayso liqurubin ilaa qurubin manci ilaa inta dhicidda laga gaadhayo dhiciddaasoo diig hawaani dhammaystiran u saaxiiba waa iska tegmilatulbeydun ama latii salaada lisababin sabab u sugnaatay muqadamin laga horraysiiyey ka nadri waa si aa salaadu ku nadray walfaa'iti iyo salaad tagtay buu xilliyadan tukanaya lam tuxarami iyada lama xarimayo waragcata dawaafi ka nadri iyo wakaragcata iyo dawaafi waa labadii ragcadoodee dawaafka wataxiyati iyo taxiyadii washukri iyo sujuuddii markaa mahadnaqa waalkusuufi wa salaati alkusuufi waljanaasati wa salaati aljanaasati iyo salaaddii janaasadiiba weeyaane markaas ayagu sababa ayay leeyihiinoo ma xaaraan noqonayaan wa xarami alkacbati wasalaati alwaaqicati fii xarami alkacbati iyo salaaddii markaa dhacday kacbada xaramkeeda oo looga jeedo xaramka makiga laa lixraami laa sunnati lixraami sunnihii ixraamka maya oo iyada sababteeda ayaa dambaysa wa tukrahu salaatu salaaddii waa la karaahaysaa fi lxamaami xamaamkii maca maslakhin meeshii maryaha lagu bixin jireen lala qabo wa macdanin iyo meesha geelu marka uu durduuranayo la joojiyo wa maqbara iyo qubuurihii oo maa nubishad aan la soo faqin wa turuqin iyo waddooyinkii wa majsara iyo xeradhiigtii maca sixatin wa karaahatu salaati fi hada lmawadici kaayina maca sixatin salaadda ansixitaankeeda ayay ahaatay ka xaaqinin sidee loo karaahisa macala sixidba salaatu xaaqinin kii marka kaadida marka ay haysay ee isku celinayey waxaasiqin kii markaa isagana dabada inay wax ka yimaadaan isku xejinayey wa cinda ma'kuulin ma'kuul iyo wax la cuna agtiina waxaa la karaahsay salaatu taa'iqi kii markaa nafdiisu ay doonaysay salaaddiisii ayaa la karaahiyeysaa markii sheekhu uu inoo sheegay awqaaddii ay salaaddu markaa xaaraan tahay salaadda sunnaha ahee markaa wax sababa aan lahayn ama sababkeedu markaa uu ka dambeeyo waa salaad sunnaha oo markaa qofka hor ilaahay uunu isagala kaco eh ayaa halkana wuxuu inoo sheegay meelo markaa iyo makaano iyo meelo salaadda markaa laakise karaahata tansiih laakiin ay badidoodana salaaddu ku ansaxayso laakiin ay karaaha tahay in lagu tukadaa oo waxaa ka mid a xamaamka iyo halka xamaamku waa halka lagu maydha hadiyo goraaladee biyaha kulul laga heli jiray ee loogu tegi jiray maslakiisuna dee baryihii hore maba inaan oqonin hadda imika guryaheennan dambe waa ta loo sameeye meel markaa xamaamkiina meeluu yahay meel yaroo markaa ka sokayso oo kabaha iyo maryaha la dhigtaana markaa waa halkayl markaa maslakiisuna waa halkaa maryaha iyo lagu bixiyo meelina markaa waa halkii lagu maydhanayey waa markay xamaamkeliyata innaga keenan markaa waa macasuuli laakiin ka laga hadlayaa waxa weeye waa kaa markaa isaga maydhashada uun iyo halkii maryaha la dhiganayey macdinka ama catanul-ibil ayada markaa waxaa la yidhaahdaa waa meesha geelu markuu cabbo loo yar saaro masalan geelii dee kolbo horma ayaa la soo daynayaa marka ay hormadani cabto ee ay ka fusho biyihii si ay inta kale ay u cabto waa halka la joojiyo ee lagu sugsiiyo ama geelu dhammaantiina markuu wada cabbo waa halka la geeyo si loo durduuriyo oo biyaha markaa mar labaad loogu soo celiyo halkaasi markaa iyadana macdinil ibil ayaa markaas la yidhaahdaa meesha saddexaadna waa waa maqbara maanubishad waa xabaalo marka aan la soo faqin oo markaa dee ciiddii iyo wixii halkii markaa dhiigga iyo mililkii markaa uu gaadhay aan la soo saarin meelina waa duruqdii iyo waddooyinkii waa meelaha dhisan dhismaha ayaa duruqda markaa yeeshaa meelaha berriga iyo baadiyaha dhabbada iyo waddada haddaad iskaga tukato dhib maloo dee xagganaa laga wareegayaa laakiin inaad markaa salaaddii markaa waddada dhigataa iyaduna waa karaaho weliba yacni albaabada masaajidda iyo meelaha la marayo waa karaahiye qofku hadduu albaabada markaa ku tukadana salaaddiisu wax xurmo ay leedahay ma jirto waxay culummadu sheegeen in layska hormari karo waxaad arkaysaa qof ragcaddii u dambaysay kadinka ku xidhay haddana gacanta soo taagayoola dadkii inuu iska joojiyo doonaya xaqu malay inuu dadka iska joojiyo isaga ayaa waddadii markaa iyo halkay dadku marayeen istaagayoo markaa ku tegay salaaddiisu markaa xurmo ay leedahay ma jirtee waa la hormarayaa wamajdara iyo meelihii markaa lagu qalayey ee xayawaanka markaa iyagana lagu qalayey meelahan markaa in lagu tukado xadiid imaamu tirmidi uu warinayo ayaa markaa diiday ibnu cumar baa laga warinaya rasuulku nahaa an yusallaa fii sabcati mawaatina wuxuu diiday markaa toddoba meelood in lagu tukado masbalada markaa meelaha qashiga lagu qubo majsarada iyo meelaha wax lagu gowraco lagu qalo maqbarada iyo markaa qubuurta wa qaaricati ariiqi waddada barhtankeeda wa fi lxamaami markaa xamaamkiiyo meeshaa lagu maydhanayey wa fii macaatini alibili geela markaa halkaa la geeyo marka uu cabbayo la joojiyo ama markaa la durduurinayo wa fowqa dahri baytillaah ilaahay kacbadiisa markaa korkeeda ayadana waa la karaahiysa waxaa kaloo ayadana nebigu sala allahu calayhi wasalam uu sheegay xadiid tirmidihi abu daawud iyo ibnu maaja ay warinayaan alardu kulluhaa masjid dhulka dhammaantii waa wada masjid meel lagu tugi kara ila alxamaam waalmaqbara meeshaa xamaamkee lagu maydho iyo qubuurta mooyaane markaa meelahan waxaa loo diiday waxaa la mida dee meelihii markaas iyaguna kale markaa meelihii khamriga lagu cabbaye iyo meelaha markaa cashuurta lagu qaadiya baydhahaan kiniisadda iyo meelaha markaa iyaguna dee suuliyadan markaa nijaase lagu ogeynaya ayaa la mida waa maawa shayaatiin baa la yidhi meelahaasi ee geelana markaa dee hadyo gooraale markaa haddaad halkaa u geeli markaa joogay aad ku tukato nebiguna sal sl khuliqad min ashaytaan buu ku tilmaamay in shaydaan laga abuuray midda labaad waa wax socod badanoo khushuucda ayay markaa iyaduna kaa kaxaynaysaa xaggan maqbarada iyo majdarada iyana iyo masbalada oo markaa xadiidka ku darayoo ayana meelaha qashinka ah dee nijaas ayaa markaa laga yaabaa qofkii inuu markaa ku dul tukado amaba ay soo gaadho waddadana markaa dee qalbiga ayaa qofka mashquulaya oo dadka ayaa soo marayoo salaadiisii ayaa bilaa khushuuc markaa noqonaysa weliba markay karaaha salaadu tahayna waa marka wakhtigu waasac iyo haddii wakhtigu cudhiiri yahay karaaha noqon mayso halkanuu yidhi maanubishad haddii markaa qubuurtii lasoo faqay oo lasoo rogay salaaddu markaa ku ansixi mayso haddii aanu markaa qofku aanu wax dhiganin laakiin wuxuu yidhi meelahan haddana maca sixatin wakaraahatu salaati fi hadi lmawadici kaynatu maca sixatin haddana salaadii waa ay ku ansaxaysaa wa jucilat liya alardu masjida dhulkii oo dhan markaa waxaa layga yeelay masaajid buuri laakiin iyada xagga awqaaddii iyada kumay ansaxaynin manay guntamaynin ayaynu nidhi waxaa kaluu markaa yidhi ka xaaqinin waxaasiqin waalkaraahatu fii hadihi lmawaadici ama wa tukrahu salaatu fi hadi lmawaadici kamaa tukrahu salaatu xaaqinin waxaasiqin maca sixatin yacni karaahada markaa la karaahiyaysay meelahan in lagu tukado salaaddu iyadoo ansaxaysa waxay la mid tahay sida loo karaahiyaysto salaadda qofkii markaa dee kaadidu marka ay haysay kaadida markaa isku celcelinayey xaasiq markaa oo marka ay yidhaahdeen waa kii markaa isagana ay haysay neebda oo kale ay haysay calooshii yacni ay isolaba rogaysay xaaqibna markaa waxay yidhaahdaan kii markaa kaadida yacni saxarada oo kale isku celinaya xaasiga qaar baa yidhahda kii markaa saxarada markaa celinayeyna culimmada qaarkood ayaa ku fasiray kuwaana markaa dee salaadoodii ayaa markaa bilaa khushuuc ayadana noqonayso mar hadduu wakhtigii waasac yahay waxa wanaagsan inuu qofku markaa intuu iska soo faaruqiyo oo markaa kaadida iska soo kaajo oo yacni neefda iska soo daayo saxara haddayse intuu iska soo faaruqiyo walow jamacuba ha dhaafe markaa salaad khushuuc leh inuu ku tukado waxaa kaloo ayadana xadiidna way ku soo aroortay aynu tilmaami doonaa iyadii masalada dambe waxaa kaloo la karahaystaa buu yidhi salaatu taa'iqi cinda ma'kuulin adigoo markaa cunta kuu taalloo nafdaadiina ay aada u jeclaysanayso ayadana salaaddii kii taa'iqa ahaye aadka markaa nafdiisu ay u doonaysay wax la cuna ama wax la caba agtii oo markaas la keenay oo loo soo dhigay ayadana salaaddii waa karaaho waayo qofka salaaddiisu bilaa khushuuc bay noqonaysaa yacni waxaanu markaa mililacaya markaa waxaa leeyahay intaada sharaabka iska cabto ama salaadda yacni aada cuntadaada iska cunto salaadda markaa si fiicanoo khushuuc leh u tuko xadiid imaamu muslim warinaya ayaana markaa ku soo aroorayoo laa salaata bixadrati طacami walahuwa yudaaficu lakhbahaan nebigu sala allah alay slm wuxu uhi salaadi ma jirto oo yacni qobnayuu tuganaya iyadoo raashin markaa meesha uu yaallo ama isagoo markaa labadii xumxumaa yacni difaacayo hortaagan kaadidii iyo saxaradii xadiidka bukhaariiyo muslimna wuxuu ahaa idaa wadica shaw axadikum midkii cashadiisa marka la soo dhigo wa uqiimat isalaatu fabda-u bilcashaa cashada ku bilaabina hara degdegina ilaa inta uu markaa ka faaruqaye oo qofku markaa ka dhammaysanayo markaa salaatu taa'iqi buuhi waa inaad cuntadii markaa u baahan tahay waa inaan wax maanicahoo markaa kuu diidayaana aanay jirin dee cuntadii hadday meel iskaga xidhan tahay ooy halankaaga muuqato tallaagad ba ay ku xidhan tahay adna aad u baahantii laakiin dee aanay suurtagal ku ahay inaad murata salaadaadii waad iska tukan haddii aanad uma baahanayna dee ayadana waad iska tukanaysaa haddii dee masele maanic sharci jiro waad soomantayba dee salaaddii casarba afurkiiyo wixiiba la diyaariyey dee tukan maayo raashin baa eg yaalla ayada markaa la odhan maayo wa tukrahu salaatu salaaddii waa la kala saa filxamaami meesha xamaamkii lagu maydho maca maslakhin lala qabo maca maslakhi meesha maryaa lagu bixin jireen lala qabo wa macdilin iyo meeshaa geelu marka uu cabo la joojiyo si loo durduuriyo ama marka ay qaybi cabto loo joojiyo si ay inta kale u cabto wa maqbaratin iyo qubuurtii oo maanubishad aan la soo faqin wa duruqin iyo waddooyinkii wa majdara iyo xeladhiigtii maca sixatin wa karaahatu salaati fii hada almawaadic salaadda karaahadeeda la karahaystay meelahan kaa'inatu maca sixatin ansixid baato salaaddina way ansaxaysaa ka xaaqilin kamaa tugrow sida loo karaahiyeyso maca sixatin iyadoo ay ansaxayso salaatu xaaqilin kaa markaa ee difaacayay markaa kaadida ee ay kaadidu haysay salaaddiisuba sida loo karaahiisee ay markaa u ansaxayso waxaasiqin iyo kaa markaa neefdu ay haystee isku celinaya ama markaa saxaradiiba isku celinaya wa cinda maakuulin shay maakuul oo lacaba ama la cuno ama la cabo agtiina waxaa la karaahiisay salaatu taa'iqi kii nafdiisu markaa ay doonaysay u cishqinaysay kaana waa la karaahiisay markaa salaaddiisii masnuunuhaa salaada teeda la sunneeyaa alciidaani waa labadii ciidood walkusuufu iyo salaaddii madoobaadka kadaaka waxaa la mid alistiqaaw roobdoontii waalkhusuufu iyo madoobaadkii salaaddii madoobaadka waxau sheekhu leeyahay salaaddii markaa sunnaha ahayd waa laba qaybood qayb jamaaca ayaa la sunneeyaa in la isku jamacsado qaybna jamaaco lama sunneeyo qaybta in la isku jamaacsado la sunneeyey ayaa weliba fadli badan le'annu jamaacadaa markaa la sunneeyey waxay tusinaysaa arrinkiisu inuu adag yahay waxaanay tusinaysaa inay faralkii shabbahayso marka kuwaas ayaa markaa cumuum ahaan ama guud ahaan ka fadli badan baa laidhi kuwaan markaa jamaacada aan la sunnayn inkastoo markaa ay yidhaahdaan rawaatibta oo kale salaadaha la soco taraawixda ayagaa ka fadli badan haddaba qaybtii markaa jamaacada la sunneeyey waxa ugu fadli badan markaa labada ciidood salaadda ciidulfidriga iyo salaadda ciiduladxaha waayo faralkii ayaa xagga jamaacada ka shabbahaan wakhtina waa loo cayinay yacnii khilaaf baana ku jira qaar yidha culimada waa farducayn iyo qaar yidhi markaa waa fardulkifaayaba way leeyihiinoo mar haddii faralnimadeedii la ysku khilaafayna dee kuwii aan la ysku khilaafin markaa waa ka fadli badan yihiin kadibna markaa waxaa ku soo xigtaa salaaddii markaa cadceedmadoobaadka iyo salaaddii markaa diyaxmadoobaadka waayo wakhtigoodiibaa dee haddii markaas ay madowgii markaa meesha ka baxo tegaya qur-aankuna weyna tusiyey markaasoo dee inaan cadceedda iyo dayaxa loo suyo ilaaha markaas yacni kuwa abuuray in loo sujuudo ayaa markaa qur-aanku ina faraya nebiguna sala allahu calayh wasalam kama tegin isqadoo kale waa mararka qaarkood waa ka tegi jiray kadibna markaa salaadda waxaa iyadana waa xagga sheegidda wanaagsan markaa u sheegay uma kala fadli badnee salaadda markaa istisqada iyo roobdoonta ayaa iyaguna sunnayaashii ka midoo ayana jamaaco ayaa la sunneeyey sida markaa faralkii oo kale masnuunaha salaadda teeda la sunneeyey ee aan faralka ahayni alciidaani waa labadii ciidood waalkusuufu wa salaatulkusuufi salaaddii madoobaadka wey kadaaka waxaa la mid ah alistiqaab salaaddii roobdoonta markaa kusuuf waa cadceeddii waalkhusuufu iyo madoobaadkii salaaddii madoobaadka dayaxa waayo insha allahu tacaala waxa ku soo arooraya arrimahoodana waxaynu ku arki doonnaa insha allahu tacaala abwaabtooda ayaynu ku arki doonna inugu tegi doonaa waalwitru masnuunkii waa witrigii ragcatun wahuwa ragcatun waa ragca ixdaa cashara ilaa ixdaa cashara ilaa koob iyo toban laga gaadhayo bayna salaatin salaad ayuu dhexeeyaa licishaay u sugan iyo waalfajri fajarka iyo markaa waaga u sugnaaday waxaa sheekuu leeyahay waxaa kaloo markaa salaadda sunnayaasheekeedii ka mida witriga sunnahan markaa witriga la yidhaahdo waayo nebigeennu sala allah alay sl wuxu uhi awtiru fa ina allaha witrun yuxibu alwitra xadiid abu daawuud iyo ay warinayaan nasaa-i iyo ibnu maaja iyo ay warinayaan waxaa nebigu sala allahu calayh wasalam yidhi witriya ilaahay waa witri witrigana ilaahay waa jecel yahay awtiruu qabla an tusbixuu intaydaan waa bariisanin witriya ayaa xadiid kaloo imaam muslim warinayana isna ahaa ama alwitru xaqun calaa kulli muslim witrigu xaq ayuu ku yahay qof kastoo muslima qofkii jeclaaday inuu shan ku witriya ha sameeyo qofkii saddex jeclaadaa inuu ku witriyana ha sameeyo qofkii hal mid jeclaaday inuu ku witriyaana ha ku witriya abu daawuud iyo baa xadiidkaana warinaya markaa waajibna ma aha oo dee xadiidkii saxiixa baa tilmaamaya in allaha iftarada calaykum khamsa salawaatin fi lyowmi waleyla habeenkiiyo salaaddii shanta faradood salaadood baa laydinku faral yeelay ninkii reer baadiyaha yidhi wax kale ma laygu leeyay shanta salaadood markii loo sheegay wuxuu yidhi laa ilaa tatawuc inaad tatawuc samaynaysa mooyaane wax kala laguma leh markaa ragcatun halkuu leeyahay waalwitru yacnii ayaa masnuumaha alwitru ragcatun huwa ragca waxaana weeye ragci lixda cashara ilaa ixda cashara ilaa koob iyo toban inta laga gaadhayo ayuu markaas ka dhaxeeyaa xadiid markaa saxiixaana ku soo arortay hal ragco inuu ku witriyo ama saddex ama shan ama toddoba ama sagaal ama koob iyo tobano waa inta ugu badanoo nebigu sala allahu calayhi wasalam wuxuu yidhi xadiidka caaisha wuxua bukhaariiyo muslima kaana rasuula yaziidu fii ramadana walaa hayri calaa ixdaa cashar ragca koob iyo toban ragcadood kama korrin jirin ramadaan iyo kayrkeedna wakhtigeedii ayuu markaas halkaana inoogu sheegayaa waxaanu yidhi waa salaada cishaai markuu sameeyo walow jamcu taqdiimba ha sameeyo markaa maqribkii ha u geeye iyo ilaa inta uu subaxu markaa waagu ka dilaacayo markaa subaxii markaa laga gaadhayo waayo xadiidkii baa tilmaamayey uu warinaya abu daawuud iyo tirmidiya ay warinayeen wuxuuhi ilaahay wuxuu markaa idin siiyey salaad idin ka khayr badan geela cascas waa witriga ilaahay wuxuu idin yeelay cishaayiga ilaa inta waagu uu ka baryayo weliba markaa in lasii dhibdhigo ayaa wanaagsan ijcaluu aakhira salaatiku bileyli witra ama baadiruu subxa bilwitri yacnii witriga subaxa un marka kala degdegoo ka horraysiya qofku hadduu markaa soo baraarugayo waxa wanaagsan markaa inuu dibdhigo haddii kalena inuu iska horraysiiso ayaa markaa wanaagsan hadduu habeenkii witriyu markaa dib ka soo kacana laba witri unbaa jirinoo laa witraani fii leyla ayuu xadiidkii abu daawuudiya ay warinayeen uu ahaa markaa waana kii nebigu u dardaarmaya abu hurayre lahaa khaliilkaygi wuxuu i dardaarmay saddex maalmood inaan sooma bil kasta labada ragcadoodee duxada iyo inaan witriyo inta aanan seexan markaa walwitru ayaa sunnayaasha ka mid a ragcatun huwa ragcatun weeye lixda cashara ilaa inta koob iyo toban laga gaadhayo maa bayna salaati wakhtigan licishaayi iyo walfajri ayuu markaa u dhaxeeyaa halkaa inoogu jooga dariskeena qaybtiis hore wallahu aclam الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا والحمد لله على كل حال وحين كجري سنياشي صلاة وعمرك هل كانوا ينوغل يا شيخ رواتبتي أما سنياشا مركا الله السعودة صلاتها ثنتاني لبا يا مركا لسنيا قبل الصبح صبح كدب والظهر وثنتان بقى للسنية قبل الظهر كوري كذلك ساعة سكرة والظهر وقبل الظهر كذلك ساعة سكرة أي الله وصل الله سنية وبعد الدمدين الله الله سنية ومغرب المغرب الدمدين الله الله سنية ثم العشاء عشاء الدمدين الله الله سنية وسنة رقعتان الله رقعت بالله سنية قبل الظهر ظهر كهر تاسو تزاد لزياد كالأربع سنة أفرتي قبل العصر casarka markaa ka horreeyey oo kale waxaa sheekhu halkan rawaatibtii waa salaadahan markaa sunnayaasha la socda ee salaadaha faralka la socda ayaa rawaatib la yidhaahdaa laba qaybood baanay markaa u qaybsama qabliya iyo bacdiya kuwa ka horreeya faralka iyo kuwa ka dambeeya waxaa kaloo u qaybsamaan mu'akad iyo khayru mu'akad kuwa la adkeeyo markaa inaan laga tegin ay wanaagsan tahay iyo kuwa markaas ayagu markaa sidaa ka yar fudud kuwa mu'akadka ahi haddaba waxa weeye waa toban ragcadood waa laba ragcadood oo salaada subax ka horreeya waana kuwa ugu fadliga badan waayo caaisha waxay leehay xadiidka bukhaari iyo muslim lam yakun innabiyu sala alla sl calaa shayin min annawaafil nebigu ma ahayn shay sunnayaasha ka mida mid uga dadaal badan calaa ragcatihi alfajr labada ragcadood ee subaxa xadiidka imaam muslim baa isna tilmaamaya ragcata alfajri khayru min addunya wamaa fiiha labada ragcadood ee subaxu adduunye iyo waxa ku jira oo dhan waa ka khayr badan yihiin weliba xataa marka uu nebigu socdaalka yahay sunnayaasha kaleo dhan waa ka tegi jiray laakiin labun baanu ka tegi jirin witriga iyo labada ragcadood ee subaxa ka horreeya kama tegi jiray xataa hadduu xilliyadii markaa nebiga intay ka tagtay salaad subax ay cadceeddu u soo baxday markii uu weysaye sunnihii waa sameeyo kama tegin oo waa ka horraysiiyey waxaa ka mid ah laba ragcadood duhurka ka horreeya iyo laba ragcadoodoo duhur ka dambeeya laba ragcadoodoo maqhrib ka dambeeya iyo laba ragcadoodoo cishaa'i ka dambeeya taa waxaa tilmaamaya markaa xadiidka imaamu muslim uu warinaya ayaa markaa tobanka ragcadood ayagana tilmaamayey waxaa kaloo la sunneeyaa buu idhi in la siyaadiyo laba ragcadood duhur ka hor oo markaa afar duhur ka horreeya laga dhigo laba ragcadoodna in laga sii dhammaystiyo ayana lagu siyaadiyooo macnaha afar ka horreeya afar ka dambeeya waayo xadiid abu daawuud iyo ay warinayaan tirmidi iyo nasaa-i iyo ay warinayaan ibnumaaja asxaabu sunan nebigu sala allahu alay sl wuxu man xaafada calaa arbaci ragcaatin qofka ilaaliya afar ragcadood qabla duhr wa arbacin bacdaha iyo afar ka dambeeya xaramahu allahu cala annaar ilahay naarta wuu ka xaaraantinimay afar ragcadoodoo ka horreeya iyo afar ka dambeeya qofka ilaaliya ilahay naar waa ka xaaraantinimay waxaa la mida markaa afar iyaguna casarka ka horreeya waayo taana xadiidka imaamu tirmidi warinayo sanadkiisuna xasan ka yahay raxima allahu imra'an sallaa qabla alcasri arbaca ilaahay ha u naxariisa ama ilaahay waa u naxariisay qofka casar ka hor tukadaa afar ragcadood weliba laba ragcadooda markaa maqhribka ka horreeyana ayana way inoo iman doonaan iyo laba markaa cishaayiga ka horreeya ayaguna sunnayaasha rawaatibta aan mu'akadka ahayn ayay ka mid yihiin sintaani laba ragcadood ayaa la sunneeya qabla subxi subaxa ka hor wa duhri wa qabla duhri iyo kadaalik saasoo kale laba ayaa la sunneeya wa bacdahu dabadiina laba ayaa la sunneeya wa maqhribin wa bacda maqhribin maqhrib dabadiina laba la sunneeya uma alcishaai cishaa'iga dabadi umadu waa litartiibi dikri baa lihi waa xagga sheegidda uun iyo mayee kuwa horaa ka fadli badanoo waa tartiib xagga fadliga ah oo kuwa alcishaa'iga ayaa markaa u sii fadli hooseeya uma alcishaa laba ragcadoodoo ka dambeeya wa sunna ragcataani baa la sunneeyaa qabla duhri duhur hortiya oo tusaadu la kordhin oo labadii hore lagu kordhin kaal arbaci sidii afarti qabla alcasri casarka ka horreeyey uma taraawiixu taraawiixdii ayaa markaas iyaduna sunnayaashii ka mida fa tufcalu waa la samayn nadban sunanimo ayaa loo samayn uma duxaa salaaddii markaa duxada ee barqada ayaa iyadana sunnayaashii ka mida wahiya iyadu amaanin waa siddeed afdalu wahiya siddeed sana afdalu ka fadliba in laga badiyo in laga yareeyo fintaani laba adnaha ugu hooseeya wa waqtuhaa waqtigeeduna huwa waxa weeye min irtifaaci shamsi cadceeddu markay ka noqoto xata lisiwa ilaa inta ay markaa ka gaadhayso dee samada markaa bartangeeda ay cadceeddu ay ka gaadhayso waxaa sheekhu uu leeyahay intaa kadib waxa rawaatibta dabadood markaa fadli badan waxa uu kutusinaya ka dambaysiinta uu rawaatibta ka dambaysiiyey waxay leeyihiin inkastoo guud ahaan markaa salaadaha jamaacada la sunneeyey ay ka fadli badan yihiin salaadaha aan jamaaco la sunnaynin haddana waxay leeyahin rawaatibta ka fadli badan salaadan markaa taraawiixda sidaa daraaddeed bu markaa taraawiixdii u dambaysiiyey waxa markaa fadli badan buu leeyahay ama sunnaha rawaatibta adduunya salaada markaa taraawiixda sunnanimo ayaa markaa loo samaynayaa shaaficiyaduna waxay qabaan inay markaa labaatan ragcadood oo markaa toban salaam naqsine shan raaxaysine markaa le waxaana markaa u asalaa xadiidka markaa guud ahaan nebigu sal l sl uu ku tilmaamayu uhi man qaama ramadaana iimaanan waxtisaaban gufira lahu maa taqadama min dembihi qofkii ramadaanta iimaan iyo ixtisaab markaa u qiyaama ee u cibaadaysa dembigiisa wixii horreeye markaa waa loo dhaafaya xadiis bukhaariiyo muslim ay wariyeen weeye iyo xadiidkii kale markaa isagana saxiixayn nebigu sala alla alay slam inuu markaa tukaday habeenno dabeetana ay dad la tukadeen markii ay dabeetana saxaabadii ku soo bateen ay markaa la tukadeenna inuu markaa intii kale isagu gurigiisa uu ku tukaday oo i waxaan ka baqday in laydinku faral yeelo aa ka caajizdaan markii dambena markaa abu cumar xilligiisii ayaa markaa uu soo nooleeyey jamaacadeedii oo ubay ibnu kacab ayuu markaa ku ururiyey laba asar baa jira markaasi muwadaca ku suganoo ka saxiix ahay koob iyo toban ayaa markaa la tukanayay iyo maye koob iyo labaatan ayaa la tukanayey labaduba markaas way soo arooreen tiradeedana markaa intaas yacnii qaar ka badiyeyna markaas waa jiraan waana markaa laba daa'ifuunbay markaa dadka muslimiinta ay noqdeenoo koox markaa iyagu xadiidkan deliishatay maa kaan rasula yasiidu fii ramadana walaa hayrihi calaa ixdaa cashara ragca shaaficiyadu iyagu waxay ku xambaarayaan witriga ayay ku xambaarayaan taraawiixdana markaa way ka saarayaan qolana markaa witri iyo markaa taraawiixiba koob iyo tobankaas ayuunbay ka dhigeen oo ciddii ka kordhisay markaa iyaguna waa ku inkireen ciddii samaysayna markaa bidco ayay u tiriyeen qolana markaa ciddii koob iyo labaatan ku gaabsatay ayay iyaguna ku inkireenoo qolo markaa ijmaacii khilaafday ayay markaa ka dhigeen arrinkanna waa arrin markaa ijtihaadiyahoo iska waasica markaa inaan markaa ummadda lagu adkaynin arrimahaasoo kaleon lagu kala geyninna waa markaa mid habboon markaad eegto markaa sida maxamed shekh maxamed saali alcuthaymiin raximahullah uu leeyahay aqwaasha culimmada ee madaahibta markaa muctabarkaa tirooyinka ay yidhaahdeen iyo waxay kala deliishadeen markaad eegto waxaad arkaysaa markaa arrintu inay markaa arrin iska waasica ay tahay oo aan markaa ciddii markaa koobiyi tobanaa u gaabsatayna aan lagu inkiraynin ciddii markaa ka badisayna aan markaa lagu inkiraynin masaa'ilka yaree noocaasana ummadda markaas inaan lagu kala geynin oo aan khilaaf iyo markaa mushkila dhexdooda aan lagaga abuurin oo aan lagu kala geynin baa loo baahanyay saxaabadu masaa'ilka iyo kuwo la mida way isku khilaafi jireenoo haddana qulubtoodu mid mida ayay ahaan jirtay nebiguna sala allahu alay wasalam asalka xadiidkan waa markaa habeenada uu tukaday tirada uu tukaday laynooma sheeginoo markaa lama soo naqlinin intaa kadib markaa waxaa iyaduna sunayaashii ka mida buu idhi adduxaa salaadan salaatuduxada la yidhaahdo markaa iyadana taraawiixda dabadeed bay markaa fadligeedu imanayaayoo wakhti ayaa markaas lagu qayday waana siddeed ragcadood ayay noqonayaan markaa inta la tukanayaa ilaa labiyo toban baana ugu badan ayay yidhaahdaan iyo mee siddeeddaa ugu badanba waa la yidhi waayo xadiidka bukhaariiyo muslim waraya umahani nebigu wuxuu tukayey siddeed ragcadood maalintii walfadci salla subxata amaaniya ragcati yusallim min kulli ragcatayn laba ragcadood kastana markaa waa ka salaama naqsanayey waxa ugu yar buu yidhi markaa laba ragcadood ayaa markaas ugu yar dee nebiguna sala allah alay sl waa kii lahaa calaa kulli sulaama waxaa yusbicu calaa kulli sulaama xubin kasta oo markaa idinka mida waxaa ku waabariisanaya markaa yasbicu calaa kulli sulaama min cadfi sadaqa waxaana markaa ka gudaya laba ragcadood oo xilligaa barqada uu tukada ayaa ka gudaya baa nebigu sala allahu alay slam yidhi wakhtigeeduna waxay noqonaysaa marka cadceeddu ay kor noqoto ilaa waran qadarkii sida isheenna aragtideeda ilaa iyo inta dee laga gaarhayo markaa cadceeddu ay bartaga markaa ka gaadhaysee salaaddii duhur markaa laga gaadhayo intaasay markaa noqonaysaa ama zawaalka wixii ka horreeya uma taraawiixu taraawiixdii ayaa la sunneeyaa fatufcalu fanadman sunanimo tufcalu ayaa loo samayn uma duxaa salaadda duxada iyo barqada ayaa la sunneeya wahiya amaanun waa sideed afdalu wahiya sideed sare afdalu ka fadli badan in laga yareeyo in laga badiyo hintaani laba adnaha waa inta ugu hoosaysa wa waqtuhaa huwa wakhtigeeduna min irtifaaci shamsi cadceedda kornoqoshadeeda weeye xata listiwaa ila istiwaa inta cadceeddu samada bartigeeda ka gaadhayso wannaflu fi leyli min almu'akadi wanadabu taxiyata lilmasjidi hintaani fii tasiibatin la akara taxsulu bilfardi wa naflin aakhara wuxu uhi wannaflu sunnuhu fi leyli habeenkii min almu'akadi waxyaalaha la adkeeyey buu ka mid yihi wanadabu waxay culimmadu suneeyeen taxiyata almasjidi sunna salaadda taxiyatulmasjidka hintaani laba weeye fii tasiibati hal salaama naqsile laa agsara hal salaama naqsi wax ka badan maya taxsulu waxay ku xasilaysaa bilfardi faral tukashadii bay ku xasili wa naflin aakhare iyo sunno kale laa farda ragcatin laa ragcatin farda ragcad keliya kuma xasisho walaa janaasatin janaasana kuma xasisho wa sajdatin nishuuri kuma xasisho ow tilaawa ka rid celcelina bitakriiri dukhuulin soo gelid celcelintii yaqrubu kaa soo dhow wa ragcataani baa la sunneeyaa isra shamsin cadceed dabadeed ahaaday cadceeddoo taqrubu dhici markaa laba ragcadood in la tukado ayaa la sunneeya waxaa sheekhu raximah allahu tacaala halkan uu leeyahay sunnaha mudlaqaa ee aan wakhti iyo sababtoona aan lahayn ee habeenkiia wuxuu ka mid yahay sunnayaasha la adkeeyey isagaana ka fadli badan sunnaha mudlaqee maalintii sunnaha mudlaqa hor ilahay un qofkii sala kaca maalintii waxaa ka fadli badan sunnaha muwaqat yacni mudlaqa ah ee aan wakhtiga sababtoona lahayn habeenkii uu tukado waayo nebigu sala allahu alay sl wuxuu uhi afdalu salaati bacda alfariida salaatu lleyl salaad waxa ugu fadli badan faral dabadii salaadda habeenkii qofku uu tukado waa kii xadiidkii ah wasalluu bileyli wannaasu niyaamun tadkhulu jannata rabbikum bisalaam tukada habeenkii ayagoo dadku ay hurdaan ilaahay jannadiisa waxaa ku geli doontaa nabadgelye waana markaa laba ragcadood kasta wuu ka salaam naqsanayaa waayo xadiidka markaa ay warinayaan bukhaari iyo salaatu leyli wanahaari masnaa masnaa waa laba laba haddii uu markaa ragcad ka kordhiyo laba ragcadood kastaba wuu markaa atixiyaadsanaa ama saddex amayn ka badan laakiin ragcad kasta markaa inuu inuu markaa atixiyaadsado ayada maya oo ma bannaana har ragcad keliya inuu markaa yacni ka dhigtana iyaduna ma bannaana masalada kaluu ka hadlay waxa weeye waa taxiyatu lmasjid marka uu qofku masaajidka soo galo inuu laba ragcadood oo hal salaamo naqsi keliya leh inuu tukado lacagtana wax ka badan hal salaamo naqsi ayadana looma ogola hadduu markaa ka badiyu in badan tukado hal salaamo naqsi unbaa loo ogolaya laakiin laba salaamo naqsi wax ka badan markaas looma ogola waxaana ku daliila xadiidkii bukhaari iyo muslim ay warinayeen idaa dakhala axadukum almasjid falaa yejsi xataa yusalliya ragcatayn yuu fadhiisanin intuu laba ragcadood ka tukanayo bal xataa imaamka oo khudba akhriyaya hadduu soo galo waa inuu tukadayo waa kii nebigu sal alla ly sl ninkii soo galay la hadlay isagoo khudbada akhriyayna yaa fulaana sallayta ma tugatay maya qum fasalli ragcatayn isaagoo laba ragcadood tuka ayaa nebigu sala allahu calayhi wasalam markaa uu yidhi halkan kale wuxuu leeyahay taxsulu bilfardi wanafli aakhara waxay ku xasishaa taxiyatulmasjidku haddii markaad masaajidka soo gasho salaad farala aad tukato haddii aad sunno kala tukato masalan intaad soo weysaysto sunnihii weysada markaa aad tukato taana way kugu xasilaysaayo waayo maqsuudkii ujeeddada taxiyatulmasjidka laga leeyey waa inaanadun xurmadii masjidka aanad meel kaga dhicin oo iska fadhiisanin markaa adigoon tukanin laakiin wuxuuna yidhi hal ragcad keliya mintaad masaajidkii soo gasho hal ragcad keliya inaad tukato kugu xasili mayso oo hal ragcad keliya goorma ayaa inta masaajidka soo gala ila waataynu tilmaamaynay har ragcad keliya markaa habeenkii qofku inaanu tukan karin har ragcad keliya waxay ku soo arortay witriga uun waxay yidhahdeen taasi waxay ku xasilaysaa ama lagu suuraynayaa masalan bacd alcishaa'i bay ahayd sunnihii cishaa'iga ayuu tukaday isagoo markaa witrigii u hadhan yahay ayuu dabadda u yar baxay dabeetana masaajidkii buu soo galay hal ragcad oo witriga buu tukaday taa markaa waxay leeyihiin ugu xasili mayso ilan laba ragcadood baa la doonaya taxiyatulmasjidku inay noqotee halkaasaa markaa suurada hal ragco oo aanay markaa taxiyatulmasjid aanay ku xasilaynin halkaa mawdicaasoo keliya un baa laga heli karaa laakiin meel kale lagama heli karo waxaa kaloo aanay ku xasilaynin salaatuljanaasa haddii intaa masaajidkii soo gasho salaatuljanaasa aad ku tukato ayana taxiyatulmasjid ugu xasilimaysa gaar u tuko sajadu shukrin aw tilaawa haddii uu markaa markuu masaajidkii soo galay sujuud akhrineed qur-aan la akhriyayo yacni meelihii la sujuudi jiray la maraya hadduu maqluu sujuudo taana ku xasili mayso hadduu nimca markaa hela ama balaaya ay ka reebanto oo markaa sujuudu shugri ayana la yimaado ayadana markaa ugu xasili maysa sujuud sahwigii gaar baa looga rabaa waxaa kaluu yidhi sheekhu sujuudu taxiismasjid way soo noqnoqonaysaa mar kasta oo markaa dukuulkiisa iyo soo gelitaankiisa masaajidku uu soo noqnoqdo walow haba dhowaadee dee waad baxdoo telefoon baad ku hadasho halkaasaa isla taagdi waad soo gashay yacnii waa tukan haddana waad yar baxdoo qof baad u baxday waad soo gashay haddana taxid masjidkii waa tukan markaa yaqrubu bayna yidhi hadduu dee fog yahay ood meelahaa u baxdo meheradahaan agtooda ka soo shahayso ooy muddo ka soo wareegtay iyadana dee waa min baabil awlaa markaa inaad ee taxitulmasjidkii aad markaa la imanayso waxaa kaluu ihi waragcataani isra shamsin taqrubu waxaa kaloo markaa iyana la suneeyaa laba ragcadood oo maqribka hortii ahaaday marka ay cadceeddu dhacdo la tukanayo waayo nebigu sala allahu calayhi wasalam xadiidkaa saxiixayn ku soo arreeyay bayna kulli aadaanayni salaatu laba aadaanoo kasta salaad ba udhaxaysaa macnaa aadaan iyo aqiimid kasta salaadaya udhaxaysa inuu markaa qofku tukada ayaa wanaagsan iyo salluu qabla almaqribi xadiidkii abu daawud iyo ay warinayeen bukhaariya baan leeyahay uu nebigu yihi salluu qabla almaqribi salluu qabla almaqribi salluu qabla almaqribi maqrib ka hor tukada maqrib ka hor tukada oo markii dambe yidhi ciddii doontaa ha tukato waa ninkii xadiidka bukhaariiyo muslim ay warinayaan uu ahaa saxaabadu waxay ahaayeen marka salaadda maqrib la aadaamo kuwa tiirarka si ay sutro uga dhigtaan u kala degdega markay maqrib la aadaamo ilaa markaas dee qofkii qariibka ee masaajidka soo galay uba qaato salaaddiiba markaa in la tukaday wuxuu idhi wanaflu sunnihii fi leyli habeenkii la tukadaa min almuakadi waxyaalaha la adkeeyey buu ka mid yihi wanadabu culimmadu waxay suneeyeen taxiyatan lilmasjidi taxiyadii iyo salaadii masaajidka oo dee sunnaha taxiyatulmasjidka la yidhahdo hintaani laba wahiya hintaani waa laba fii tasliimatin hal salaama naqsi oo keliya la agsaraa hal salaama naqsi wax ka badan maya taxsulu waxay ku xasishaa bilfardi faral uu tukaday markuu masaajidka soo galay wa nafli laakhara iyo sunno kale laa farda ragcatin laa ragcatin fardatin ragcad keliya oo uu tukaday markuu masaajidka soo galay ku xasili mayso walaa janaasatin janaasana ku xasili mayso wa sajdatin lishukri sujuud sugriya ku xasili mayso ow tilaawa ama sujuud akhrineed ka rir celceli bitagriiri dukhuulin dukhuul iyo soo gelin celcelintii yaqrubu gelitaankaasoo dhow markaa kolba soo galu ka buxu kolba soo galay wa ragcataani baa la sunneeyaa ihra shamsin cadceed dabadii taqrubu oo dhici markaa iyadana la tukado ayaa la sunneeyaayoo sunnayaashii markaa rawaatibta ahaa ayay markaa ka mid tahay wa faa'itu nafli mu'aqatin dubi qadaahu laa faa'itan daa sababin wuxuu uhi wa faa'ita nafli wanafli alfaa'iti sunnihii tegey almuwaqati ee wakhtiga loo sameeyey wakhtiga la'ah undub sugnee ama wa faa'itu nafli sunnaha kii sii tegey almu'aqati ee wakhtiga loo sameeyey undub sugnee qadaa'uhu qadihiisa sunnee laa faa'itan mid tegey daa sababin oo sababu saaxiiba isaga maya waxaa sheekhuu leeyahy raximah allahu tacaala sunnihii wakhtiga lahaa walow jamaacaba yaan la jidaynine haddii uu kaa tago inaad qadlaysaa waa sunne waayo xadiidkii markaa dee cumuumkiisiba aha saxeexayn man naama can salaati wnasiha fal yusaliha idaa dakarahaa qofku hadduu salaad ka seexda ama ilaawo ha tukado markuu xasuusto waxa kale oo ayadana sugan si xadiidka imaam muslim iyo ay warinayaan inuu nebigu cadceeddu intay soo baxday dabadii inuu tukaday labadii ragcadood ee fajarka oo xadiidka imaamu muslim waxa uu leeyahay ee intaanu mee intaanu meel ka soo noqonnay baanu gelin dambe carasnaa maca anabiy sala allahu alay slam gelinkii dambe ayaan seexannay habeenka si aanu markaa u yar seexanno u nasanno maanaan soo baraarugin bayna ilaa cadceeddii markaa ay soo baxday oo ninkii uu yidhi ilaalinaa wuu iska seexday markaa si aanu soo toosay cadceeddii soo baxday baa nebigu yidhi nin waliba raaxiladiisi iyo gaadiidkiisii markaa madaxeeda ha qabto ina dhaqaajiya meelu meeshan ishridaan inagu soo xadiray weyna inaga dhaqaajiya deedna waan samaynay bay yidhahay kadib ayuu markaa biyo gidhi halaysiiya waa weysaysay laba sujuudoodoo markaa tii ka horraysayin ee subaxaa buu tukaday kadibna salaaddii ayaa la aqiimay oo wuxuu tukaday salaaddii subax markaa dee halkaa inuu sunnay oo wakhtigiisii tegey uu qadeeyey ayay markaa tusinaysaa waxaa kaloo ayadana sugan inuu labadii ragcadood casarka laba ragcadood dabadeed tukaday uu yidhi labadaasina waxay ahaayeen labadii duhurka oo qola ay iga mashquulisay ayay ahaayeenoo labadii baan markaa iminka casar dabadii aan qadaynayaana nebiga sal alla ly sl way ka sugnaatay laafaainteedaa sabab laakiin salaad sugnaahoo sabab lahayd oo iyadu tagtay lama qalleeyo masalan dee yaxmadoobaad baa jiray ama cadceed madoobaad waa iska caddaatay oo waa iska faydantay iminka ayaanu tukanaynaa taasaan qallaynaynaa maya salaad istisqaaya istikhaaro iyo taxiyatulmasjid iyo ayaga lama qallaya leannu caarida iyo shay soo darriyey baa loo samaynayey iyo sabab muqaarin oo timi sababtiina meesha markaa way ka baxday waxaan la mida isagana nafligii mudlaqa ahaa ilay muwaqat buyna yidhi kii wakhtiga loo sameeyey waye kala qallaynayaa kii mudlaq ahaa isagana lama qallaynayo wa faa'itu nafli wanaflu lfaa'itu sunnihii tegey almuwaqatu ee markaa wakhtiga loo sameeyey wakhtiga lahaa undub waxaad sudhaysaa qadaa'u qadihiisa sunnee laa faa'itan mid isagu markaa tegamayo oo daa sababin sabab markaa u saaxiiba waalfawru waatartiibu fii maa faata awlaa liman lam yaktashil fawaata waxaa kaloo sheekuu yidhi waalfawru degdeg iyo watartiibu in la kala tartiibiyo fii maa faata wixii tegey ayaa awlaa ka awlaysan oo ka mudan liman lam yakhtashika aan ka baqanin alfawaata inay markaa ta joogtaa ay ka tagto halkan wuxuu sheekhu inooga hadlayaa dhowr masalo midda labaad weeyaane salaadaha ka tegey ee cudurdaar kaga tegey inuu qallahooda u degdego markaba uu qalleeyaa waa mid sunno ah masele hurday kaga tagtay ila ubay kaga tagtay inaad markaa aad soo toosa ama aad xasutay inaad tukato ayaa fiican si aad dimadaada u beri yeesho si aad markaa dee wixii khalalkii kuu yimi aada u kabto daraaddeed haddii aad laakiin dib dhigtood markaa xilli kadib aad tukataana waa bannaan tahay bay yidhi leannu xadiidkii aynu hadda ka soo hadlaynay salaaddii subax maray waadigii kaga tagtay nebigu ilaa uu meeshii ka guuray oo ay meel kala tegeen ma u qadaynin laakiin salaaddu hadday bilaa cudurdaar ku tagto horta ma qallaynayo mise lama qallaynayo jumhuurulculamaa waxay qabaan in la qallaynayo culimo koobanna waxay qabaan markaa inaan la qalaynin kana ansaxaynin ee qofka waajibun ku tahay inuu sunnayaasha markay kala toobadkeenoo sunnayaasha lagu badsado marka waxay leeyihiin qoryahan qaba shaaficiyadu in la qallaynayo salaaddii cudurdaar ku tagtay cudurdaar la'aan waa inuu markaba u degdegaa le'annahu wakhtiga loo waasiciyey qadaaga rukso ayuu ah ruksadana markaa macaasi laguma xidhiidhiyo midda labaad ee isagaa ku gabood falay salaaddii wakhtigeedu inuu ka dib dhigo cudurdaar la'aan markaa waxay ku noqonaysaa waajib bay ku noqonaysaa dee waxaanay leeyihiin markaa qofka salaado badani ay ka tegeen dadkeenna waaweynileen dhallinyaradan unbaa ilaahay hadda uu ku manaysay diintee waxa weeye beryihii hore dee qofku marka uu gaboobaa unbuu salaada bilaabi jiray sida lixdamaadkii layihi sheekh maxamed khaliil xusari ayaa masaajidkeenna yimi markaasaa wuxuu arkay odayaal dhacaya mooyaane inaan wax kaleba ku tukanaynin markaasuu ihi soomaaliduma markay lixdan jir gaadha unbay islaamtaa buuli salaadda iyo diinta ay usoo noqotaa yacni thaqaafo iska jirta bay ahayd islaam baa la yidhi inankaagu miyaan u tukaninoo waxaa jira hooya dan iyo da'i midna umay geynin dan iyo da'i midnaba umay geeninoo dee da horta waa ninkaa dhallinyarada ah oo xilligii odaynimada ee la tukan jiray muu gaadhin danna uma geyninoo dee xooluu iska haystaayo ninka kaca ayuunbaa markaa tukado oo meelaha markaa masaajida gale eh xoolna wuu iska haystaa innagu marka waxaynu odhan jirnay waaryaanaheed hebel ka warrama waa safulawalka safulawalka weeye macnaa wuu kacay weeye wuxuu ku mashquuloo kale ma hayo markaa safka masaajidku iska fadhiya markaa safka hore waxaa geli jiray in qofka markaa kacay ee markaa wax adduunye aan haynin markaa qofka weynee dee labaatan sano ama soddon sanoo salaadii ay ka tegeen shaaficiyadu waxay yidhahdaan noloshiisaba wax yaroo wax laga maarmaana uu qabsanaya mooyaane waa inuu qallan wadaa oo maalintiiba markaa dhowr boqoloo duhur iyo dhowr boqoloo casar iyo dhowr boqoloo subax iyo dhowr boqoloo maqrib iyo dhowr boqoloo cishaay waa inuu tukada ha wada uun intuu markaa wax yaroo laga maarmaana qabsanaya mooyaane ha wada ba yidhahda waa siday jumhuurku markaas ay u badan yihiin culimada qaarkoodna waxay qabaan war qofku ha toobad keeno ilaahay markaa ha uga toobad keeno sunnayaashana markaa ha badsado markaa walfawru ayay markaa taasi ahayd masalada labaadna waxa weeye inuu markaa salaadihii ka tegay uu qallaynayey inuu tartiibiyo ayaa markaa wanaagsan waayo khandaq bay markaa nebiga sala allahu calayhi wasalam see bukhaari warinayo dhowr sannadood markaa ay kaga tegeen oo duhurkii iyo casri iyo maqrib iyo cishaayigii ayaa markaa ka tegey dabeetana saasuu markaa nebigu u tartiibiyey culimmada qaarkoodna waajib ayaabay ka dhigeen haddii aanu markaa tartiibinna waajib maahaoo dee salaadahani waa salaado markaa kala baxsan weeye halkan uu leeyahay liman lam yaksha lam yakhtashil fawaata halkan uu leeyahayna wuxuu jeedaa degdegan markaa ee u qaadaa markaa tii tagtay iyo in la tartiibinayaa waxa weeye qofku haddaanu ka baqanaynin salaaddii joogtay inay ka tagto masalan salaaddii casar ama salaaddii duhur ayaa joogta waxaanu ka baqanayaa wakhtigeedii inuu baxo iyada horta ha u horraysiiyo ayana saanay qallahan ugu biirin ee iyadu markaa adda ay u noqoto horta iyadii markaa tuko kadib markaad iyadii tukato kuwii kalena markaasade laakiin haddii aanay tan joogtaa aanay kaa tegaynin waa inaad markaa kala tartiibisaa waalfawru fawriya deg deg oo inaad u degdegto qadihii watartiibu iyo inaad kala tartiibiso say u kala horreeyeen aad u qallayso fii maa faata salaadihii tegey ayaa awlaa mudan oo fiican liman qof ayay u fiicantay lam yakhtashi ay lam yakhsha aan ka cabsanin albawaata tan joogtaa inay markaa ka tagto oo ay dhaafto dariskeen qaybsanarkaa inugu jirto wallahu aclam